إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada maamulka jubbaland ku lahaayeen duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo ehelada sarkaal lagu dilay muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay cadaalad ku dalbanayaan shil gaari oo ay askar ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan gobolka sanaag waxaa buuq dhaliyey maab ay faafisay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka oo ku saabsan maamul goboleedyada ka jira dalka mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka kenya ayaa sheegay in gacanta lagu hayo qaar ka mid ah raggii ka dambeeyey dilkii kenya loogu geystay haween soomaaliyeed wilaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa suuq cusub ka hirgelisay magaalada buqa qable آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo axad ah taariikhdan ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada maamulka jubbaland ku lahaayeen duleedka magaalada kismaayo weerarka laga helayo dagaalo culus oo saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidamada maamulka la baxay jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo fariisinka la weeraray ayaana difaac u ahaa xerada weyn ay kuleeyihiin deegaankaas sidaan wararka ku helayno weerarkaasi khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa ah dhimashada laba askari iyo dhaabaca saddex kale ehelada sarkaal lagu dilay muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay cadaalad ku dalbanayaan cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dibadbax ay dhigeen ehelada sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabo hanad axmed kaasoo dhowaan lagu dilay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir waxaa sargaalkan toogtay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka iyagoona intaa kadib isaga dhaqaaqay goobta ay dilka ka geysteen sargaalkan ayaa muddo siddeed maalmood ah waxa uu meydkiisa ku jiraa filinjeer iyadoona ehelkiisu sheegeen in ay u baahan yihiin cadaalad waa kuwan qaar ka mid ah ehelka sargaalka la dilay oo saxaafadda la hadlay waxaan rabnaa cadaaladaan hanad axmed muuse u rabnaa cadaaladaan rabnaa dadkii hore cadaaladii ma ayseelin ha naga soo garbaxda dawladda waxaa naga dilay ciidamada dhar caddaasan baloosha ciidankiisa nabasugiddaa naga disha nabasugidda waxay naga dilaan axaddii maanta ku sideed beri wuxuu ku jiraa firinjeerka madiino waxaan doonaynaa cadaaladaan rabnaa taliyaha ciidamada ee nisa sanbaloolsha ha soo qabto tuugga uu dabada gashtay oo dhar cadda ha noo soo qabto ma la duugaayo ma la duugaayo ilaa uu noo soo qabto ma la duugaayo warxadinaa la joogay wadna xanuunaa la joogay wadnagariidaa la joogay argagax midka ugu darraa igu dhacay anoo bil aroos aa layga qaatay sidii qof yacni mare laga dafacama laigu xoogay nima dhar cadaha iga dilay ninkayga shan ninay ahaayeen hal ninaa la soo diray guriga hortiisaan taagnayn boosaneeraa samaysanaynay annagoo boosaneer tamasila naloo imaaday askari askari isku soo sheegay yacni qof yacni xamaasadayda isku soo sheegay ninkayga hal saaca biskoolad ku ceyrisanayay ugu dambaytiina derbigu u galay markaan guriga u cararnay madaxa markuu saas guriga uga soo baxshay madaxa ku dhuftay aniga cadaalada u baanad marka laga yimaado dilalka bareerka ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa xitaa dadka la dilayo ka mid ah xubno ka tirsan dowladda federaalka shil gaari oo ay askar ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan gobolka sanaag warkaasi mubaarak cumar ayaa inoo haya shilkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana ayaa waxa uu ka dhacay degmada badhan ee gobolka sanaag ee uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay puntland shilkan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay gudaha degmada badhan oo ka tirsan gobolka sanaag waxa uuna yimid kadib markii ay isku dhaceen gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan maamulka la magac baxay puntland in ka badan toban askari ayaa lasoo werinaya inay ku dhaawacmeen shilkan gaari ee ka dhacay degmada badhan ee gobolka sanaag dhaawacyada qaar ee soo gaaray askarta ayaa laga deerinaya xaaladooda caafimaad maadaama ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kuwaasoo la dhigay xarumaha caafimaadda degmada badhan muddooyinkii dambe dhulka uu ka arrimo maamulka la magac baxay puntland ayaa waxaa aad ugu soo badanaya shilalka gawaarida kuwaas oo geysanaya khasaarooyin isugu jira dhimashoyo dhaawac waxaa buuq dhaliyey maab ay faafisay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka oo ku saabsan maamul goboleedyada ka jira dalka tafaasiil ku aadan warkaasi zakariye cumar ayaa soo jeedinaya maabkan ay faafisay wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda federaalka ayaa waxa uu dhaliyey dhaliilo iyo hadalhayn kala duwan kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaray qaar ka mid ah maamul goboleedyada tusaale ahaan maamulka hirshabelle oo kale ayaa maabkan ay faafisay dowladda federaalka waxa uu ka dhigayaa laba gobol oo kala duwan halka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug uu maabkan ku tilmaamay deegaano ay isku haystaan maamulada puntland iyo galmudug siraaji sheekh isxaaq oo ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa isagoo ka hadlayay maabkan ay faafisay dowladda federaalka wuxuu tilmaamay in lagu gafay jiritaanka maamulka hirshabelle isagoo intaa ku daray in tallaabadan ay qaaday dowladda federaalka islamarkaana ay ku faafisay maabkan ay keeni karto inay dhaawacdo wadajiritaanka maamulada shisheeyaha uu ka dhisay dalka waxaan rabaa kelimo yar aan ka idhaahdo maab social media ha wareegayo maabkaasoo tilmaamayay in lagu gaboodfalay oo meel looga dhacay jiritaanka dowladda hirshabelle iyo guud ahaanba isku hayntii dowladaha xibnaha ka ee dowladda federaalk soomaaliya wuxuu tilmaamayey in uu kala qaybiyey dowladda hirshabelle uu u kala qaybiyey laba gobol uu diiday uu inkiray dowladda hirshabelle inuu sida dowladaha kale ugu soo bandhigo uu ku soo bandhigo
sidoo kale saciid deni hogaamiyaha maamulka puntland ayaa isagoo ka hadlayay maabkan ay faafisay dowladda federaalka waxa uu ku tilmaamay mid abuuraya dhiilo colaadeed islamarkaana sii xoojinaya khilaafka ka dhex jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isagoo ku tilmaamay tillaabada dowladda federaalka ay ku faafisay maabkaas mid ay ku kala qaybinayso bulshada soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigaye
ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta puntland raacsan uu yahay meel la isku haysto runtii waa waa arrin hor leh oo dhiilo ah oo u baahan in si hoose loo eego in dowladdii federaalka iyadu ay ka shaqaynayso inay bulshada iska hor keento runtii arrintaas arrin loo dulqaadan kara ma aha waana arrin ku habboon in meelahan oo kale laga sheego si dadweynaha intiisa badan sida sabiqda loo gelinaya dareenkoodu ay u ogaadaan maabkan ay faafisay dowladda federaalka islamarkaana meesha looga saaray jiritaanka qaar ka mid ah maamul goboleedyada shisheeyaha ayaa waxa uu sare u qaaday khilaafka soo jiitamayay ee u dhexeeyey maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka ee uu hoggaanka u yahay xasan sheekh maxamuud iyadoona marba marka ka dambayso uu sii karar qaadanayo khilaafkan ka dhex aloosan maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaana ay tilmaamayaan aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed in arrintan ay ka dambeeyaan shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dalka kuwaas oo dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha ay kala matalayaan danaha dowladahaasi shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday dalka mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka kenya ayaa sheegay in gacanta lagu hayo qaar ka mid ah raggii ka dambeeyey dilkii kenya loogu geystay haween soomaaliyeed faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaar ah farxan cali cabdulaahi gabdhahan oo degganaa xaafadda islii ee ay soomaalidu degto ayaa waxaa si isku mid ah oo arxan darro loogu dilay caasimadda nairobi ee dalka kenya hooyo waris daa'uud gabadheeda iyo gabarh kale oo ay habaryar u tahay ayaa waxaa meydadkooda oo dhaawacyo daran uu ka muuqdo laga helay xaafado kala duwan oo ku yaalla nairobi dhacdadan ayaa argagax ku abuurtay dhammaan dadkii degganaa gudaha dalka kenya xildhibaan yuusuf xasan oo ka mid ah baarlamaanka kenya ayaa tilmaamay in gacanta lagu hayo qaar ka mid a raggii ka dambeeyey dilkaasi wuxuu ku baaqay in lasoo qabto kuwa maqan isagoo intaa ku daray inay muuqato daciifnimada dowladda kenya oo aanay sugi karin amniga dadka waxaan dowladda si deg dega uga codsanaynaa mar kale inkastoon ogahay baaritaankii inuu socdo dhowr qof oo dilkan geystayna in gacanta lagu hayo nimankii gacankudhiglaha ahaa qaarkood maanta way xihan yihiin oo waa laha gacantaa lagu hayaa laakiinse waxaan doonaynaa dowladda inay warbixin dheeraada oo buuxda ayna siiso inta ay hayso inta ka dhimanay raadinayaan maalinta maxakamadda la keeni doono iyo tillaabooyinka laga qaadi karo sababtoo imminka dowladda inaanay waxban qaban karaynin bay u muuqataa dowladda in ay daciif ka tahay xagga nabadgelyada ilaalinta nabadgelyada iyo shicibka ayaa muuqata waa inay soo celiyaan iimaankii dadku ay ku qabeen biliiska iyo dowladda
dalka kenya ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay dilalka dhaca iyo kufsiga loo geysanayo bulshada ku nool halkaasi dhibaatooyinkan ayaa waxaa loo aanayaa inay sabab u yihiin barbaarin xumada ubadka fawaaxishta iyo xumaanta ku badanaysa waddanka warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa suuq cusub ka hirgelisay magaalada buuqa qable warbixinta warkaasi waxaa eegaya cabdiraxmaan beder magaalada boqoqoble ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxaa laga hirgeliyey suuq cusub kaasoo ay ku ganacsan doonaan dhammaan ganacsatada ku dhaqan degmada maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaana wuxuu qabtay munaasabad lagu furayey suuqani weyn ee laga hirgeliyey degmada waxaana suuqani loogu magacdaray suuqa laksa ay wilaayada islaamiga ee hiiraan ugu tala gashay inuu kor u qaado bilicda iyo horumarka magaalada isla markaana uu noqdo meel ay qoraxda ka galaan dadka ganacsatada ee wax ku iibiya goobaha bannaanada munaasabada lagu furayo suuqa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab nabadoono waxgarad iyo ganacsato waxaana halkaas laga jeediyey kelmaad kala duwan oo lagu soo dhoweynayo suuqa waaliga wilaayada islaamiga ee gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa wuxuu halkaasi ka jeediyey kelmaduu kaga hadlayo muhiimadda uu suuqani u leeyahay degmada waxaana uu ka warbixiyey qayba uu ka kooban yahay suuqani weyn ay hirgeliyeen ikhyaari waxaan u fadhinaa oo aan galabta isugu nimid furitaanka suuqa alaqsa suuqa ganacsiga ee laga hirgeliyey ee ilaahay noo suurageliyey in laga hirgeliyo wilaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable sida aada u jeedaan boorka meesha noogu qoran waa suuq dhinacyo badan ka kooban hadday tahay ganacsiga bagaashka ganacsiga hilibka ganacsiga qudaarta qaybo kala duwan buu ka kooban yahay ilaahay baana noo suurageliyey subxaanahu watacaala ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo isna goobjoog ahaa munaasabadda lagu furayo suuqan ayaa wuxuu ka hadlay sida ay bulshada degmadani ku dhaqan ay ugu baayi qabaan suuq weyn oo ay ku ganacsadaan ayna soo dhoweynayaan haddii ay odayaasha dhaqanka ee gobolka yihiin intaa kadib kolba xafladda maanta loo fadhiyo aan iskugu nimid waa furitaanka suuqa dhismaha cusub degmada boqa qabla in badanna kolba dhismihiisi iyo dadka ay ka warsugayeen wakhtiga furitaankiisi iyo qabanqaabadiisi iyo nin walba dhagtu u ahay si hadda waaligana jazahu llahu khayran aad ka maqlayseen inuu maanta noo furan yahay wixii galabta ka dambe insha allah ganacsigiisa noo furmi doono ka dhaqan ahaan dadka horumarkooda iyo in maaragtay amaakin nabad ah ku ganacsan maaragtay la sameeyo waa soo dhaweynaynaa waa ku faraxsannahay jazahum allahu khayran xarakada shabaab almujaahidiin guud ahaan oo khaasatan wilaayadan islaamiga ee isu dhabar jibisay afayeenka ganacsatada degmada boqoqoble nuur xuseen ayaa isna wuxuu markiisa ka hadlay munaasabadda waxaana uu sheegay inay sugayeen suuqani in badan ayna maanta furitaankiisa joogaan diimasha maanta waxaan joognaa xafladii furitaanka suuqii degmada buqa qable lagu magacaabo suuq alaqsa ilahay baa ku mahadsan juhdi badan iyo dadaal badan iyo mataqani uu carbin in suuqaas yani wejiga uu lahay laga bedela wax badanaan insha allah ganacsat ahaan aan ku dadaalnay dadaal badan dabada ilaahay wuxuu na makanay maanta in insha allahu tacaala suuqii mataqani dhamaystiray maantana furitaankiis aan joogno ilaahay baan uu mahad celinayna insha allahu tacaala uma waxaan u macalinaa walaayada gobolka hiiraan insha allahu tacaala ugu horreeya waaligeeda maamulka wilaayadii islaamiga hiidhaan ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu degmooyinka iyo deegaanada uu maamula ee gobolka ka tirsan ka samaynayaa horumarro ballaaran oo waxtar u leh gobolka iyo bulshada ku dhaqan guud ahaan warkeena waa naga intaa